odayaasha dhaqanka gobolka mudug ayaa baaq ka soo saaray dad ay sheegeen inay ku howlan yihiin jarista dhirta waxa ayna bulshada iyo sidoo kale laamaha amniga ugu baaqeen in laga hortago dadka ku howlan xaalufinta deegaanka iyagoona sheegay in dadkani qayb ka yihiin dadka ka shaqeynaya colaada iyo sidoo kale dhirtirista deegaanada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug ayaa sidoo kale ka hadlay nabadda gobolka mudug waxa uuna sheegay inay muqadas tahay dadka isku dayaya inay isku dayaan bulshada deriskaana ay ka wantoobaan arrintaasi haddaba waa kan afhayeenka arrimahaasi ka hadlayay markiiga jaraa'id uga hadlo waxaa gobolka mudug ku soo batay xaalufinta dhirta waxaan rabaa inaan uga hadlo xaalufinta dhirta laba option ayay isugu jirtaa xaalufinta dhirta xaalufin mid waa dad lix kilomitr toddoba kilomitr sideed kilomitr sagaal kilomitr inta xaraysta oo dhirta ka banneeya dhirtii xooluhu daaqi jireen oo dhan jarahaya wax xigmada oo ku duugana aysan jireen raba inay iska sheegtaan iyo xaalufinta dhirta dadka ama qoryaha gurahaya ama dhuxusha shidahaya halka geed ee qallalay ee degey ee dumay waxaa ku hoos nool intaas oo kun oo geed ayaa ku hoos nool oo xooluhu ay ka daaqaan geedihii kuwii qalalnaa ee aasaas geeduhu ugu hoos jireen geedahaas waa la xaalufiyey baabuurkii waa u qardajeexaya kuwii kale soo baxaya waa la jara kuwii waaweynaa ee dhaqnaa ee dhisnaana waa mid la jaray iyo mid salka inta nafta looga shubay ama shidaa looga shubay markuu qalalo la soo jaray wey waxaa kaloo jira hadda soo cusboonaaday dhinaca gobolka mudug gaar ahaan wadaagsinta ee aagaarka gududeed ah maalmahan waxaa ka jiray konfalagti ah kuwaas dhirta xaalufinaya dad dabca inay qabtaan ee ayagii laftigoodina ay xabada rideen gobolka mudug marka wuxuu ka caagan yahay waxba waxbay ka sii daran yihiin xabaddu way ka xun tahay waxyaalaha kale hadday xabadi dhacdo xabada xal male qofka dhirta xaalufinhayaana xal male marka xalkii xaldaro kale markii lagu sii dhufto wixii waa isla sii burburayaan koow horta waxaan u digaynaa dadka anoo afka gobolka mudug dhammaantiis ku hadlaaya waxaan u digayaa dadka dhalay dadka dhirta xaalufinaya ilmihiinna dhibaatada ay ka shaqaynayaan ka ceshada gaadiidka u gadeen iyo birta a u gadeen dhirta iyo dadka ay ku nabaad gurinayaan iska horkaanka ay ka shaqaynayaan ka ceshada waxaan kaloo rabaa inaan u digo dadkaas dadka rabaa inay qabtaan ee ah dadka ama deegaamada ama shacabka ama ciidamada beelaha ah inay ka digtoonaadaan qof asagii fidno ku dhex jira inay fidnadu fidno ku xaliyaan ee xabadeeyaan inay ka digtoonaadaan qofkaas dembilahaah ee laamaha amniga la rabay inay baacsadaan haddii qof shaksiya intuu beegsado ama ciidan beeleed ay cayrsadaan ay xabado ku ridaan dagaal beeleed baa meesha ka soo baxaya waxaana ka digayaa inaan dagaal beeleed la horseedin waxaan rabaa inaan si gaara ula hadlo ciidanka amniga ee gobolka mudug anoo aan kala reebayn kuwa isku dhafka iyo kuwa galmudug iyo puntland kasii ka wada howlgala dhammaantood waxaan rabaa inaan caawa halkaan anoo afka gobolka mudug iyo bulshadooba ku hadlaaya inaan ka codsado fadhiga uga kaca kuwa dhirta xaalufinaya dhowaan ayay ahayd markii maamulada degmooyinka xerdhexle iyo hobyo ay ka shaqeynaya in laga hortago dad la sheegay inay ku howlayiin jarista dhirta sidoona geeyay halkaasi ciidamada booliis oo ka shaqeeya ka hortagista xaalufinta deegaanka iyo sidoo kale ka shaqeynta amniga deegaanada ay ka taagneyd colaada udhexeeda jarista dhirta iyo sidoo kale shaqaqooyinka la xidhiidhay ka amni darrada gobolka mudug ee galmudug